إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah afar askari oo jabuutiyaan ah ayaa ku dhintay tiro kalena oo ay ku dhaawacmeen qarax xooggan oo lagula beegsaday degmada jallaqsi ee hiiraan saraakiil ka tirsan ciidamada kenya ayaa siyaabo kala duwan dhimasho iyo dhaawac ugu noqday weeraro ay dad shacab ah kala kulmeen dagaalo ka dhan ahaa ciidamada kenya etoobiya iyo kuwa soomaalida ee wehelinaya ayaa xalay ka dhacay qaybo ka mida gobollada gado jubbada hoose iyo shabeellaha hoose weerar lagu gumaaday ciidamo ka tirsan kuwa liyu booliis ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ay etoobiya gumaysato mid ka mida ilaalada siyaasi mucaarad ku ah dowladda yuganda ayaa ku dhintay rabshado ka dhacay dalkaas kuwaasi oo u dhexeeya ciidamada iyo taageerayaasha siyaasiga idaacadda alfurqaanna ayaa xalay dhuuxa ku baahisay barnaamij taxana ah oo loogu magacdaray ummaduhu waa akhlaaq oo qaybta afaraad oo looga hadlay akhlaaq xumida ka taagan puntland weeraray dad badan ku dhinteen ayaa ka dhacay gobol ka tirsan dalka shiinaha oo diyaargarooba warkaasoo fidsan دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii iyo faah-faahsan afar askari oo jabuutiyaan ah ayaa ku dhintay tiro kalena oo ay ku dhaawacmeen qarax xooggan oo lagula beegsaday degmada jallaqsi ee hiiraan wararka naga soo gaaraya degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in qarax xoogan uu maanta halkaas ka dhacay qarax ayaa waxaa lala beegsaday ciidamada jabuuti kaasuu khasaaro culus u geystay inta la xaqiijiyey afar askari ayaa ku dhintay halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen jugta qaraxa ayaa waxaa si aadaha looga maqlay xaafado badan oo ka tirsan degmada jallaqsi iyadoona maanta si aadaha looga hadalhayo gudaha degmada qaraxaas wixii kasoo kordha ee ku saabsan qaraxan wararkayaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaad insha allah ku maqli doontaan saraakiil ka tirsan ciidamada kenya ayaa siyaabo kala duwan dhimasho iyo dhaawac ugu noqday weeraro ay dad shacab ah kala kulmeen maxamed ciise ayaa faahfaahinaya saacadihii lasoo dhaafay dalka kenya waxaa ka dhacay shaqaaqo dhex maray saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda kenya iyo dad shacab ah qaar ka mid ah shaqaaqadaas ayaa sababay dhimashada ugu yaraan hal askari iyo dhaawaca sarkaal iyo askari booliis ah xaafadda utawale ee magaalada nairobi ayaa lagu dilay sarkaalka oo ka tirsanaa ciidamada milatariga ee loo yaqaan k d f dilkiisa ayaa yimid ka gadaal markii uu sarkaalka foodeeyey koox dhalinyaro ah oo cabsanaa kuwaasoo markii dambe dhagax ku weeraray sarkaalka taasoo sababtay inuu u dhinto dhaawacii ka soo gaaray weerarkaas laamaha ammaanka ee dalka kenya ayaa sheegay inay ku raad joogaan qaar ka mid ah kooxihii dishay sarkaalka iyagoona tilmaamay inay hayaan shan ka mid ah raggaas oo hadda wajihi doona baaritaano dheer dhanka kale ismaamulka siya ee gudaha kenya waxaa ka dhacay shaqaaqo dhex maray haweeney kenyaati ah iyo sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska ee waddankaas muran sababay gacan ka hadal ayaa dhex maray iyadoona meeshaasi lagu dhaawacay sarkaal booliis ahaa iyo askari doonayay inuu kala dhex galo sarkaalka ayaa lagu dabiibayaa mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaala ismaamulka ee shaqaaqada ka dhacday waxaana xabsiga la dhigay haweeneydii dhaawaca geysatay si kastaba dalka kenya waxaa ka dhaca weeraro kala duwan oo sababa dhimashada saraakiil iyo askar kenyaati ah waa mahadsan tahay dagaalo ka dhan ahaa ciidamada kenya etoobiya iyo kuwa soomaalida ee wehelinaya ayaa xalay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolada gado jubbada hoose iyo shabeellaha hoose maxamed daahir calisow ayaa faahfaahinaya dagaalkan uu ahaa mid aad u culusay ciidamo ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin saaka aroortii waxa ay ku qaadeen fariisimaha askarta etoobiya ay ku leeyihiin garoonka magaalada baardheere ee gobolka gado dagaalka ayaa ahaa mid aad u xooggan oo la isku adeegsaday hubka culus iyo kuwa fudud dadka deegaanka waxa ay sheegeen inay maqlayeen rasaas culus iyo takbiirta ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ee saaka ku jarmaaday ciidamada etoobiya ee xooga ku jooga magaalada baardheere ilaa iyo hadda lama helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi marar badan ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay etoobiyaanka iyo lajiriyaashooda ku weerareen magaalada baardheere dhanka kale ciidamada xarakatu shabaabul mujaahidiin xalayto waxa ay weerareen degmada owdheeg leh ee gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka uu tababaray maraykanka kuna sugan gudaha degmadaasi ayaa dhowr jaha laga weeraray hubanka rasaasta ayaa laga maqlayay owdheegle iyo daafaheeda geeska kale ciidamo ka tirsan xarakatu shabaabul mujaahidiin ayaa xalay dagaallo ku ekeeyey askarta maamulka koonfur galbeed ee ku sugan magaalooyinka baydhabo iyo xudur oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah baay iyo bakool waxaana la ogeyn khasaaraha ciidamadaasi ku gaaray dagaalada ka dhacay magaalooyinkaasi geeska kale ciidamada shabaabul mujaahidiin xaliito waxa ay ka dagaalameen deegaanka khuuqaani oo ka tirsan jubbooyinka ciidamada kenya ee ku sugan deegaankaasi ayaa lagu ekeeyey weerar culus dhinaca kale faahfaahin ayaa laga helayaa qarax shalay askarta yugandha lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose askar ka tirsan ciidamada yugandha ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax xooggan oo lagu burburiyey gaari booyad ah sida ay xaqiijinayaan ilo wareedyo mas-uula ciidamada yugandha ayaa ku go'doonsan magaalada barawe ee shabeellaha hoose waxaana sahayda loogu geeyaa diyaarado markii ay ku adkaatay in isaga kala gooshaan degmooyinka ay ka joogaan gobolka sida buulomareer iyo baraawe ciidamo kale oo ka tirsan xarakada shal-mujaahidiin ayaa shalay gelinkii dambe waxa ay weerareen fariisin ciidamada kenya ee ku leeyihiin magaalada ceel waaq dagaal socday wax ka badan hal saac ayaa sababay inta la ogyahay dhimashada askari ka tirsan ciidamada kenya xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sii laba jabbaartay weerarada ka dhanka ah shisheeyaha iyo lajirayaashooda kuwaasi oo intooda badan dhaca xilliyada habeenkii oo shabaabulmujaahidiin shisheeyuhu ay ku miraan goobaha ay ka joogaan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya weerar lagu gumaaday ciidamo ka tirsan kuwaliyu booliis ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee itoobiya gumaysato waa kan abuukar ibraahim wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda xabashida ethoobiya ayaa ku warramaya in saacadihii lasoo dhaafay uu halkaasi ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada liyu booliiska iyo askar ka tirsan maamulka canfarta iska hor imaadyo kooban oo dhex maray labada dhinac ayaa waxaa ka dhashay waxyeello xooggan oo gaaray ciidamada liyu booliiska ee ka amarqaata xabashida etoobiya ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa maamulka canfarta ayaa weerar ku qaaday xarun ay ku sugnaayeen askarta liyu booliiska taasoo ku taalla deegaanka dalle hele ee gobolka shiniile ee ka tirsan dhulka soomaali galbeed ugu yaraan waxaa weerarka lagu dilay saddex iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada liyu booliiska halka sidoo kale gebi ahaanba lagala wareegay gacan ku-haynta deegaanka horay deegaanka dalle hele waxaa uga dhacay dagaallo u dhexeeya soomaalida iyo canfarta kuwaas oo isku haysta lahaanshaha deegaanka iyadoona weli ay taagan tahay xiisadda labada dhinac ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka canfarta iyo sidoo kale maamulka xabashida uga dhisan magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed oo ku aadan dagaalka ka dhacay gobolka shiniile mid ka mid ah ilaalada siyaasi mucaarad ku ah dowladda yugandha ayaa ku dhintay rabshado ka dhacay dalkaas kuwaasi oo u dhexeeyey ciidamadii taageerayaasha siyaasiga mar kale iyo maxamed daahir calisow dalka yugandha waxaa ka socda rabshada u dhexeeya ciidamada booliiska dowladda yugandha iyo dad taageersan fannaan ahna xildhibaan u tartamaya hoggaaminta waddanka yugandha oo muddo kursiga madaxtinimada uu ku fadhiyo dhowr iyo toddobaatan jirka hogaaminaya dalkaasi askari ilaalo u ahaa bobi wine oo ah hogaamiyaha mucaaradka yugandha ayaa geeriyooday laba kalena waxa uu dhaawac ka soo gaaray rabshado ka dhacay waddanka yugandha oo u dhexeeyey ciidamada ammaanka iyo dadka taageersan bobi wine sida ay ku waramayaan warbaahinta yugandha isagoo ilmaynaya ayuu bobi wine ka soo muuqday warbaahinta waxaana uu sheegay in mid ka mida ilaaladiisa u dhintay dhaawac soo gaaray markii uu jiiray gaari xamuul ah oo ay la socdeen ciidamada militariga yugandha wine waxa uu warbaahinta u sheegay in ilaaladiisa uu geeriyooday isagoo caawinaya wariye ku dhaawacmay inta uu socday iskahorimaadka u dhexeeyey ciidamada booliiska iyo taageerayaasha siyaasigan bobi wine ayaa isagoo ku guda jiray ololihiisa doorashada waxa uu axaddii bartamaha yugandha isugu yeeray taageerayaashiisa halkaasna waxa ay foodda isdareen iyaga iyo ciidamada booliiska welina waxaa caasimadda waddankaasi iyo qeybaha kale yugandha ka socda rabshado u dhexeeya ciidamada iyo taageerayaasha ninkan booliiska waxa ay sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsanayaan dadka bannaanbaxa kaga soo horjeeda dowladda yuweri museveni waxaana dadka dhaawacmay ku jira wariyaal tabinayay bannaanbaxa sawirqaado lagu magacaabo ashrafka ka siriya oo aalaaba la socda bobi wine meel kasta uu aado waxaa lagu soo waramayaa inuu soo gaaray dhaawac culus oo madaxa ah cali miibuula oo isna ka tirsan warbaahinta n t v ee maxalliga ah ayaa waxyeelo daran kala kulmay sunta dadka ka ilmaysiisa oo ay adeegsanayeen ciidamada booliiska booliiska magaalada madaxda yuganda waxa ay sheegayaan inay joojiyeen iskudayo dhowr ah oo la doonayay in lagu dhigo banaanbaxyo ka dhan ah dowladda kuwaas oo uu soo abaabulay siyaasigan laf dhuun gashay ku noqday yuweri museveni doorashooyinka ayaa la qorsheeyey inay dhacaan afar iyo tobanka bisha janaayo sanadka nagu soo wajahan waxaana yuganda muddo sannado ah ilwaha kula jirtaa khallaaso siyaasadeed xilli ay dowladdu wajahayso cadaadisyo kaga imaanaya reer galbeedka iyo hay-adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha kuwaasi oo yuweri museveni ku cadaadinaya inuu ilaaliyo dadka wada banaanbaxa ka dhanka ah dowladdiisa yuganda waxa ay qayb ka tahay dowladaha ciidamada u soo diray dalka soomaaliya ee lacagta adag ku qaata dhiigga askartooda waxaana soomaaliya ay ku weysay ciidamo aad u badan tan iyo markii ay soo gaareen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dhiigbaxa ugu badan ayay uganda dhadhamisay markii xarakatu shabaal mujaahidiin ay dejiyeen qorshe ay kaga baxayeen dhufaysyadooda muqdisho taas oo ay kaga gol lahaayeen in ugandhaysku ay ka soo baxaan muqdisho laguna xanuujiyo gobolada dalka waxaana sidii loo qorsheeyey u dhacday istaraatiijiyadii dagaal iyadoo ugandhayska lagu laayay meelo badan dalka soomaaliya sida degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose idaacadda alfurqaan ayaa xalay dhow waxaa ku baahisay barnaamij taxana ah oo loogu magacdaray ummaduhu waa akhlaaq oo qaybta afraad lagu soo qaatay akhlaaq xumida ka taagan puntland cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa soo jeedinaya hay-adaha shisheeye iyo dhinacyada la shaqeeya waxa ay qabtaan siminaaro amaba tababaro la xiriira waxa loogu yeero dimuqraadiyiinta wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka puntland ayaa si aada uga shaqaysa dimuqraadiyiinta waxaana magaceedaba la yidhahdaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta taas waxay keenaysaa in dadka qaarkood ay ka sii tilaabaan suhdinta islaamka maadaama maamulkii uu ka shaqaynayo dimuqraadiyeyn mid ka mid a sumadaha ay leeyihiin deegaanada maamulka puntland uu ka taliyo waa kubsiga dilka uu la socdo walow keligooda aanay ku ahayn falalkanu ma ahan kuwo horay bulshadu ay ugu caanbaxeen laakiin waa mirihii ka dhashay mashaariicda ay karkariyeen hay-adaha saaxiriinta ah ee shisheeye iyo dhinacyada u adeegaya hogaamiyaasha ururada maxalliga ah ee puntland ka jira ee hay-adaha shisheeye xiriirka la leh mararka qaar waxa ay qaraan xaqiiqada dhabta ah taas oo ah in shisheeyuhu hawshan foosha xun maalgelinayo kufsiga weligiis waa jiri jiray wax cusub maaha laakiin wuxuu ahaa shaqsi shaqsi maarata qof inta naag haweystay kufsaday laakiin hadda midkaanayto wadarta ah waa waa mid qorshaysan dad baa dad lacag soo siiyey kama duwana waxyaabihiina lagu samayn jiray dhowr iyo labaatankii sannadood lasoo dhaafay qof baa mashruuc lasoo siinaa lacag laleeyahay soo dil xoolaha oo arigii oo dhanaa la laayna mid baa dadka la laayna mid baa dadka guryaha lagu gubaa mid baa dadka beerahooda laga barakicina marka qorshayn wuxuu ka mid yahay waxyaabaha la rabo in soomaalida lagu sii dulaysto sanad waliba puntland waxaa laga diiwaan geliyaa kiisas badan oo kufsiga la xiriira waayadii u dambeeyeyna waxaa ku soo badanayay kufsiga hablaha loo geysanayo kadibna la dilayo arrintaas oo ay la wadaagaan gobollada kale ee dalka qaarkood magaalooyinka boosaaso garowe burtinle iyo qayb ka mid ah gaalkacyo oo puntland ay maamusho iyo deegaano kale waxaa lagu dilay dumar qaar gabdho yaryar yihiin markii la kubsaday kadib kubsiga la ogaado ama warbaahintu ay shaaciso waxaa ka badan midka xogtiisa in koobane ay og tahay mid ka mid a kufsiyada lama hilmaamaanka ah waxa uu ka dhacay xaafad ka tirsan waqooyiga magaalada gaalkacyo sanadkii laba kun sagaal iyo toban waxaana loo geystay caaisho eliyas oo ahayd gabar labaiyo toban jir ah markii laga xaajo bogtay kadib ayaa la diray meydkeeda ayaana lasoo dhigay meel guriga reerkooda u dhow dhowr rag ah ayaa isla kubsaday waaga hore gabdhaha hadiiba la kufsado gabadha nafta lagama goyn jirin hadda waxaa bilaabatay gabadha waa la kufsanayaa marka la kufsado weliba si arxan daraala loo kufsanaya ilaa toban nin baa qabsanaya gabadhaas oo aan bar rajaa lahayn oo waxa weeye nolosheeda ay burburiyeen bay kadibna ugu darayaan inay dilaan marka kiisaskani puntland aad bay ugu bateen waxaana aaminsanahay anigii dad badan oo ila fikira ay jiraan inuu sii siyaadayo haweenka la kufsanayo kadibna la dilayo waxaa ku jira qaar uur leh taas oo xanuunka iyo murugada bulshadu ay dareemayso sii kordhinaya wallaahi dhacdadii iigu layaabka badneed oo aan la argagaxay waxayba ahayd gabar xaamilo ah oo la kufsaday kadibna la dilay waa xaamil waa hooyo mar way ahayd guribay deganeed gurigeedii baa loogu soo dhacay waa la kufsaday kadibna waa la dilay garaway ka dhacday kiiskii garaway ka dhacday oo lawada og yahay waxaa batay su-aalaha dhallinyarada ku foorara ee gabdhaha ka soo baxaya rabaa inaan wiilasha soomaalida weydiiyo sababta idinku kalafaysa maxay tahay gabar walaasha oo walaa- soo guriga walaasha soo ma joogto soo walaasha teerka kuma soo xidhiso soo xaaskaaga xaafadda ma joogo soo inaad yartaa ma joogto soo eedadaa ma sababta aad gabar walaasha ugu tacadiyeysay miyaad sharaf lahayn miyaana gabar kula dhalan maxaa damiirka soomaaliya diinta islaamka maxaa dhinac uga maraysa miyaan dad islaam oo laynagu tiriyo boqolkiiba boqol inaan dad islaama nahay miyaanaynu ahayn maxaa tacadiga intaa le gabdhaheena soomaaliya loogu geysanaya nabadoon cabdulaahi axmed faarax oo su-aalahan jawaab u haya ayaa sheegaya in dhibaatada ay sal u tahay bulshada oo markii horeba diinta islaamka ku dhaqankeeda lagala dagaalamay wiilka haddii la dhiso oo shareecada islaamka uu ku barbaaro oo aabbihiis iyo hooyadiis markii dugsiga la geeyey ee ee la la barbaariyey shareecada islaamka marka haddii la qaato oo lagu barbaariyo ma dhacadeen haba yaraatee inuu gabar xataa iska daa inuu wax kale ku sameeyee iyo kufsi iyo gabar uusan qabin oo gabar eh, mataqaanaa uu fiiriyo qof dumara oo oo ajnabi ka ah maba dhacdeenba waayo shareecada islaamka ay is hortaagi lahayd wiilkii wixii aan soo tilmaamay baa lagu barbaariyey waddadaasoo baris dhexgalkiiba ku jiraa ma garanaysaa dabadeedna lama xuma inuu gabar kufsado aslan marka lama odhan waaba waa dembi lama odhan eh, maxaan ku waxbaa lagu yeelaya haddii aad gabadhan kufsato waa kufsaday waxba waa laga qaban waaye dadka kufsiga geysanaya waxaa ka mid ah xubno iyo askar ka tirsan maamulka puntland sanadkii laba kun toddobiyo toban askari ka tirsanaa ciidamada maamulka puntland ayaa kufsaday gabar toddobiyo toban sano jir ah kadibna xubinta taranka ayuu xabad kala dhacay inkasta oo aanay markaa u dhimanna halis caafimaad oo daran ayay martay wasaaradda haweenka ee puntland ayaa xilligaasi ka hadashay kufsiga iyo in gabadha dhaawaceedu uu yahay mid halis ah Een, waxaan maanta halkan u joognaa inaan ogeysiino ummadda soomaaliyeed een, oo la socodsiinana tacaddi ku dhacay dhibane magaalada boosaasu ka dhacay oktoobar labaatan iyo toddobadeedii sanadka kan Ee, gabadha oo jirtay toban iyo toddoba sano Een, eedeysanaha wuxuu dhaawac culus u geystay gabadha toban iyo toddobada sano jirto ee, iyadoo hadda ku sugan magaalada xamar cisbitaalka digfeer aabbaha dhalay faa'iso oo ah gabadha la kufsaday ayaa deegaan fog ka soo safray markii uu maqlay xaalka gabadhiisa waxaanuu saxaafadda u sheegay in falka dhacayu uu filan waa ku noqday sidaasay faa'iida sheekh maxamed wax ugu dhaceen waxaa ku dhacayna wax aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad tiiraanya u leh oo looga xumaado weeye aad iyo aad intaa aan jiro weli ma arag qof bani aadamoo la dilo waan arkay qof la kufsado waan arkay laakiin qof marka laga waayo wixii laga doonahayay xubintii qofka bani aadamka a noloshiisu ay ku salaysneed ee taranka ahayd laga laga abbaaro oo xabad lagala dhaco inta uu cimrigaygu jiray weli ma arag dhacdadan maanta faa'iide sheekh maxamed ku dhacday tu horay ii soo martay ma'a tu horay aan u maqlay ma'a faa- faa'iido waxaan ka rajaynayaa mustaqbalka inay anfacdo mustaqbalka inay anfacdaan ka rajaynayey aakhariya adduunba inay anfacdaan ka rajaynayey waladka nabigeennu wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi qofka bani aadamkii hadduu dhinto camalkiisu waa go'ahayaa ilaa saddex xaala mooye saddexdaa xaala waxaa ka mid a waladun saalixun yadcuu lahu walad saalix oo u soo duceeya yaa ka mid ah waladkaas saalixa ah yay ahayd markaa waxaan rajaynhayaa akhriya adduunba inay anfacdo iminkana dhibaatadeedii waxay isoo marisay intaasoo masaafe isoo marisay oo u geystay nin soomaaliyeed nin soomaaliyeed dhacdada inay ku dhacdana weli ma filannin sababtoo ay tahay dhacdo aad iyo aad u foolxun weeye dhacdaha dhacdooyinka noocaasina waxyaalaha aan marka haddaba soo maray adduunyada waxyaalo badan baa soo mara laakiin dhacdada noocaasa ma aanan filanayn geeri waan filanay oo qofku dee iska dhinto oo hadiyo kor waa dhimaanshuhu de waa xaq oo qofku waa wada dhimanayaa laakiin qaabka noocaasa weli niyadayda kuma soo dhicin warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan weeraray dad badan ku dhinteen ayaa ka dhacay gobol ka tirsan dalka shiinaha wararka ka imaanaya dalka shiinaha ayaa ku waramaya in ruux mindi ku hubaysan uu weerar ku qaaday goobay dad badan ku sugnaayeen inta la xaqiijiyey ugu yaraan toddoba qof oo shiineys ah ayaa goobta ku dhintay iyadoona tiro kale ay ku dhaawacmeen ruuxa ayaa waxa uu weerar kaga geystay magaalo ku taala gobol dhaca waqooyiga shiinaha waxay booliisku xaqiijiyeen inay qabteen ruuxay kaga shakiyeen in weerarkaasuu geystay balse lama xaqiijin in isaga uu yahay iyo inuu baxsaday ruuxii weerarka geystay dalka shiinaha ayaa arrintan si aadaha looga hadalhayaa waxaana inta badan waddanka shiinaha ka dhaca weerar kuwan la mid ah way geysanayaan dad inta badan madaxa looga jiro iyo sidoo kale kuwa u socda aargudasho warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan dhegaystayaal waa inagaa intaa